bal ugu horreyn ba cabdiqaadir haddaad maqlayso shirkii ma lasoo gebagabeeyey se halkee xaalkiisu maraya hadda xakiin waa mahadsan tahay shirka goordhaweyd ayaa lagu soo gaxsadeeyey gudaha qalane ee muqdisho waxaana kasoo baqa warmudsiyad intiisa badan tooga lagu saaray taageerida dowladda soomaaliya iskaashi dhexmara beesha caalamka iyo dowladda ahmiyadda ay leedahay wada shaqeyn isla khisaabtan ka yimaada labada dhinac dowladda soomaaliya beesha caalamka iyo ahmiyadda ay rabaan in laba kun iyo labaatanka ay wada tagaan marka laga hadlayo hanaanka dowladeed iyo doorasho inay dalka ka dhacdo dowladda soomaaliya beesha caalamka oo hadda taageerada ugu xogan ay bixinaysa marka goor dhaweyd ayuu shirka soo gabagabo laga soo saaro warmurtiyeed ka qaybgalayaashuna halkaas ay ku kala tageen waan gartay marka warmurtiyeedka haddaad qodobayso tusaale ahaan oo kale waxyaabaha si gaara awoodda u saaray hadday noqoto dhinaca kaalmada iyo doorashooyinkii qodobada cararbaabtay maxaad ka tilmaami kartaa se wax la taaban karo oo laga shaaciyo goobta ma jiraan waxyaabaha ugu waaweyn ee shirka looga hadlay iyo qodobada qaar ee ku khunsan warmurtiyeedka waxaa ugu muhiimsan ka hadalka markay tidhaado isla khisaabtan u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo taageerayaasha beesha caalamka shirka labadii maalmood u socday sidoo kale waxaa lagu sheegay warmurtiyeedka haddii ay wada shaqeyn lahaayeen si wanaagsan dowlad goboleedyada dowladda dhexe in maanta halka la joogo meel ka fiican la gaari lahaa taasoo lagu xusay in ay jiray gaabis laba sheegay madaxdu iyaga naftooda inay qaraal ka yihiin inay jiraan wax badan oo laga gaabiyay marka loo eego wada shaqeynta u dhexaysa dowladda dhexe soomaaliya iyo dowlad goboleedyada waxyaabaha shirka intuu socday ka qaybgalayaasha ugu horeysa dowladda maraykanka ambassador james swan dowladda faransiiska ingiriiska dowlado kala dul istaageen waxay ahayd khilaafka xoogan xilligan ka dhex jira dowladda dhexe iyo qaar kamida dowlad goboleedyada gaar ahaan ka maqnaanshaha puntland iyo jubbaland waxaa si gaara loo dul istaagay arrinta jubbaland oo shirka aad mooday in maanta uu aada u hareeyo oo dadka ka hadlay xoogooda ay sheegayeen ahmiyadda ay leedahay in xal laga gaaro arrinta jubbaland iyo dowladda dhexe udhexayso ambasadoorka dowladda maraykanka donald yamamuto wuxuu sheegay in taageerada maraykanka ay siiyeen soomaaliya ay sii wadi doonaan balse muhiim ay tahay ama ay ku qornaan doonto sida wanaagsan ay wada shaqeeyaan dowladda dhexe dowlad goboleedyada wuxuu kalau sheegay ambasador yamamuto ahmiyadda ay leedahay in arrinta deencafinta aysan ahayn oo keliya in la wanaajiyo maaliyadda iyo doodaha kale la xare balse arrinta deencafinta qayb muhiim ay ka taama sharuudaha ku qoran ay ku jirto in la gaaro hanaan dowladnimo oo wada tashi ah oo u dhexeeya dowladda dhexe dowlad goboleedyada taasoo dowladda dhexe uu ku sheegay muhiimadda ay leedahay in siyaasad degan ay la timaado si arrinta deencafinta u timaado balse keliya aysan ahayn in laga hadlo arrinta maaliyadda iyo sheekooyinka la xiriira marka cabdiqaadir haddaan ku weydiiyo arrimaha khilaafaadka abaxjin waayo arrinkaa khilaafaadka haddaan ku weydiiyo dabcan waad cararbaabtay in laga hadlay warmurtiyeedka ma lagu xusay dee dabcan huseen ka warqabno jubbaland way maqan tahay puntland way maqan tahay dabcan marka la yidhaahdana maalmihii ugu dambeeyey xaaladdu halkay taagneed weynu ogin arrimaha siyaasadda doorashooyinka iyo laba kun iyo labaatanka laga hadlay kaalmadii baa laga hadlay ma lagu soo daray warmurtiyeedka laga soo saaray waxa laga yeelayo iyo weliba mowqifka uu shirku ka taagan yahay xaaladaasi taagan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka warmurtiyeedka inkastoo si cad aan loogu dul istaagin qodob si gaar uga hadlaya arrinta khilaafaadka gaar ahaan maqnaanshaha puntland iyo jubbaland laakiin waxaa lagu xusay in gaadiska dhacay ay keentay dib u dhacyo la gaari lahaa taasoo lagu xusay madaxdu iyaga naftooda inay arrintaas khiraal ay ka yihiin marka laga hadlayo madaxda dowladda ugu sareysa ee soomaaliya waxaa la sheegay in lagu gaari karayo doorashada la rabo in lagu gaari karayo iskaashiga amniga arrinta la xiriirta in ay wada shaqeeyaan dowladda dhahay dowlad goboleedyada waxaa moodaa warmurtiyeedka inaan si weyn loogu dul istaagin arrinta siyaasadeed ee ka jirta xilligan gaar ahaan arrinta jubbaland iyo puntland oo shirka ka maqan dadka hadlay qaarkood gaar ahaan madaxweyneyaashu way soo hadal qaadeen madaxweynaha maamulka galmudug axmed geella wuxuu sheegay in siyaasadda loo dhan yahay maruu ka hadlayay inay maqan yihiin saaxiibo uu kala jeeday madaxweyneyaasha jubbaland iyo puntland waxaa sidoo kala hadlay madaxweynaha maamulka hirshabelle sheegay in madaxweyneyaashii dekadaha lahaa maamuladooda ay goobta ka maqan yihiin waxaase shirka joogay saddex maamul goboleed oo xaasku kamid yahay iyo gudoomiyaha gobolka banaadir marka aadaa loo dul istaagay wayna muuqatay in dowladdu ay hadda maqan yihiin maamul goboleedyo waxaa kaloo aada loo dul istaagay in dhamaystirka dastuurka ee doorashooyinku ay u baahan yihiin siyaasad loo dhan yahay oo ka imaanaysa dowladda dhahay goboleeda markaad fiiriso hadalada ad adag iyo farimaha ab ab ay dirayeen dowladda faransiiska jarmalka maraykanka iyo qaramada midoobe naftooda waxay dul istaageen inay aada u danaynayaan in la gaaro siyaasad degan oo loo dhan yahay marka la gaaro laba kun iyo labaatanka oo aada shirka maanta si gaara u hareeyey shirku madaxweynaha soomaaliya ku kornaa meelaha qaar jadal ka soo muuqda laakiin ma uusan imaanin madaxweynaha oo ra-iisul wasaaraha ayaa yimid sidoo kalena shirka guud ahaanba waxaan matalaadii ka qaybgal ku lahayn maamulada puntland ee jubbaland oo ishaha jadalku kasoo muuqda madaxweynaha puntland iyo wasiirka maaliyadda ee jubbaland laakiin iyagu xilli hore ayay qaadaceen oo qaarkood siyooda ay la hadleen aad iyo aad baad umahadsan tahay dhegeystayaaalkaas waxaa wariyahayaga magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle oo si toosa khadka ugaga jiray magaaladaasi muqdisho islamarkaana ka warramayey shirka maanta lagu soo gebagabeeyey ama waxyar ka hor lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho ee ay ka wada qayb galayeen beesha caalamka iyo soomaaliya